dowladda jibuuti ayaa maalmahan dambe ku guda jirta dhaqdhaqaaq diblomaasiyadeed oo lagu rabo in lagu soo afjaro xiisadda colaadeed ee u dhexaysa jibuuti iyo eritereya ee ka dhalatay khilaafka dhulka suudinta ee u dhexeeya labada dal gudoomiyaha xisbiga p n d ee ka tirsan xisbahaysiga haya talada jibuuti cabdiraxmaan maxamed allaale ayaa sidan u soo dhoweeyey dadaalka dowladda jibuuti wax alla wixii ama alla hawsi loo galayo ama dariiq alla dariiqii loo marayo sidii nabad ay uga dhalan lahayd geeska afrika waa wax marka anaguna inaan tallabadaa qaadno waa wax fiican waanan ku dhiirigelinayaa madaxda talada waddanka haysta inay isku soo dhadhawaaso iyo wadatinimo iyo wadajir iyo nabad inay geeska afrika inay ka dhalato waa wax aad iyo aad u fiican hase yeeshee jaamac cabdiraxmaan candhoole oo ka tirsan madaxda mucaaridka jibuuti ayaa isagu sidanii sheegay horta waxaad mooddaa inay jibuuti ku toostay heshiiskan eriteria etoobiya ka dhacay ma garate marka waxaad mooddaa in hena ogaatiin dhul ka maqan yahay maanta ogaatiin dhul ka maqan yahay iskaashigan jamhuuriyadda jibuuti iyo etoobiya u dhexeeya ee aadka u wanaagsan iyo isdhexgalka dhaqaale etoobiya arrintan eriteria maxay kaalinteeda uga qaadan weyday baad umalaynaysaa etoobiya maanta darteedu ma ka toostay danta jibuuti marna may eegin waxaana kuu sheegayaa rabadaanow haddii madmadow soo kala dhex gala jibuuti iyo etoobiya jibuuti gacmay ka xidhantay waayo waxay kooraankiibuu ku xidhay biyigiibuu ku xidhay qarannimadii oo dhan way raamantay jibuuti laakiin etoobiyana de dikadii iyo baahiyii kale ayaa jira waa marinkii nabadda ahay sugnaaye waxu soo mareeyey eriteria mid laysku hadlayn kara maa eriteria maanta waxaad mooddaa in laysku hadlayn doono waayo waxa weeyaan sida uu dhulka u siiyey ayaa wax walba ka weyn waxaan u malayn maa in eriteria mar dambe ay yani etoobiya ku xadgudbi doonto waayo dhul buu ku dacweeyey dhulkiina waa la siiyey maanta yani de aad bay isugu suraadeen waad arkaysa diyaaradii baa socday safaaradii baa la furtay yani maanta tallaabada nabadda waa xoog xawli u socotaa jabuutina sidaan horeba u sheegay geed baa lagu xidhay jabuuti garabkeeda ugu weynee degmada waa soomaaliya ay walaala yihiin soomaaliyana maanta sideed baa aragtaa garabkii aysin lahayd jabuuti wallaahi dee horta nasiib daro garab weyn baa ka maqan jabuuti waayo waxa weeyaan soomaaliya oo maqan jabuuti garabba weyn baa ka maqan waxaanan rajaynay in ilaahay soomaaliya uu dejiyo oo nabadii kusoo oo waxay ahaan jirtay ay soomaaliya kusoo noqotay waayo soomaaliya waxay ahayd yani quwadda afraad ee afrika ahayd maantana kuwii ay shari caawinaysay ayaa u talinaya marka dee waa waa qadar dhacay weyaan marka waxa weeyaan waxaan leenahay madaxda soomaalidu waa inay dib u fakiraan oo gartaan halkii ay ahaan jirtay si halkii ugu soo celiyaan jabuutina ay walaalnimadii uga faa'iidaysan karto ee soomaaliya jabuutina waxaan kuu sheegay jabuuti inta karaankeeda abaanka u celisay aniga adhakaa madmadoygama jiro waxa weeyaan jabuuti way taageertay soomaalida waana ag taagan tahay doonaan waanay muujisaa mar walba inay taagan tahay laakiin dee awoodii baa yartay marka waxa weeyaan allaha la qabto dee soomaaliya allaha soo celiyo wax kale oran karmayne dhammaantood mas-uuliyiintaasi xagga siyaasadda ee dalka jibuuti muxaafid iyo mucaaridba waxay walaac ka muujinayaan in heshiiska nabadee dhex maray etoobiya iyo eritereya uu saamayn ku yeesho dhaqdhaqaaqa shaqo ee dekadaha jibuuti waa kan mar kale cabdiraxmaan maxamed allaale gudoomiyaha xisbiga p n d oo arrintaasi iga waramaya arrinkaa waxaan u arkaa oo waxa iska iman karaya haddii aan degaanada falkeenna aan limadno ama haddaan seexanno marka waxa weeyaan madaxweynuhu iyo xukuumadduba way fahmi karaysaa arrintaas marka waxaa loo baahan yahay dhiig cusub dadaal cusub karti cusub iyo dadaalka oo aad iyo aad loola bilaabo fursado badan oo eritrean ka jirin baan inagu haysanaa inagu tareenkii baan haysanaa oo maalin kaliyaata ku tagaya inagu dekadii baan haysanaa oo xawliya inagu waxaan haysanaa nabaddii marka waxa weeyaan tartankaas in laga seexan baan leeyahay jikada casad wakti u baahan tahay in la dhiso in laga shaqeeyo jabuutina tareenkii baa shaqaynaya etoobiya wax u qaadaya jikadihii baa iyaguna shaqaynaya oo si heer sara u qalabaysan labaatan sanadooda waxay haystaan ay ka horeeyaan marka cabsida jirtee taagan maxay tahay waxa weeyaan waa sida hadalka u dhigta weeyaan laakiinse haddii aan idhaahno etoobiya inagama maarmayso oon seexanno waa dalagaa qaadan laakiinse haddii aan dadaalkeena saan hore u sheegaba aan la bilaabno waa runtaadoo labaatan sannadood iyo siyaado ayaan ka haysanaa afaas oo qalabkiina aan jadadinay oo wax kastaba aan meesha keenay marka waxa weeyaan inaan dadaalkaasi la bilaabno inaan la bilaabno ayaan ku qasban lahay markaas marka waa tartan tartan tumaada waxa weeyaan waa waa layskuma naxayo laskuma naxay marka dowlado dabadii bay kaga jiraan marka iyaynaan fursad siin haddaan fursad siinno waa la qaadan suuqaas iyo macaamiisha intaa leega etoobiya boqol milyuun bay etoobiya geli doontaa iyo noqon doontaa marka macaamiisha ama suuqa intaa leg inaan sii deyna maaha rabadaan muuse v o